saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinanine hayno kala sokeeyaan
kulanti wacan oo wanaagsan khyaartahawda naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo haysnaa iyo wadii soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad saynu kaga hadlayno dibudhiskaha ay wadaan dhallinyarada ku nool xaafadda horseed ee magaalada jowhar waxaana barnaamijka ah idinla socodsiinayo anigoo timacadde
saxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama kuu falaayiyo dharkaasulaariyo kudhiga sinsaaro seedaha ku gooye
mar kale kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegeynaa qaybta labaad ee dhallinyarada xaafadda horseed ay wadaan dib u dhiska waddooyinka waaweyn ee xaafaddaasi waxaana barnaamijka marti ku ah qaar ka mid ah dhallinyarada iyo sidoo kale guddoomiyaha horumarinta dhallinyarada degmada jowhar iyo xildhibaan ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaaga dhegeystayaal fariinta intaas aynu kaga gudubno markaana xildhibaan ismaaciil maadaamaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka islamarkaana abaabulkan qayb aad ka tahay maxay tahay qorshahaga xigo ee lagu horumarinayo degmada jowhar waa umahadsantaha weriye timacadde walahi qorsheena xigo wuxuu yahay waa sidaad u sheegay walaalkan shariif balen b waxaa noo ah xaafadda buulasheekh in aan wadooyinka maxaan ku irahdaa iyo geedihuudyada iyo nadaafaddaba aan ka shaqeyno waxaa kaloo qorshaha inoogu jiro keligii weynaa xaafadda horseed kili xarow oo ku haayo ummadda dhibaato badan inaan buundooyinna u samayno aanan horena u bixin maxaan ku irahdaa aan qodno meel uu ka xiran yahay jirta noola sheegay aan maxaan ku irahdaa iskaa wax ku qabsa aan ku qabano waana maxaan ku irahdaa iyadana qorshaha noogu jirtaa walahi markaan ku dhaho qorshayaalku waa badan yihiin waa kow laba saddex ilaa iyo toban ama labaatan way gaarayaan laakiin waa siday u kala daran yihiin aan rabnaa inaan u kala qabano hadda qorshaha xigo waxaa noo ah malaynka in aan meesha isku xaafadda isku xirto buulashiq iyo horseed aan ka shaqeyno buulashiq naftarkeedana aan ka shaqeyno maxaan ku rahdaa culeysyo badanaa ka jira wadooyinka maxaan ku rahdaa geed yahuudiyo iyo dadka oo soo galay wadada waxaa waaye waa wadadaas waan waan naqiini jirnay waa mari jirnay wado weyn oo maxaan ku rahdaa ugu yaraan labaatan ahaan jirtay hadda waa kasoo yaraatay waxaana sabab u ah maamul xumo xaafadda dhexdeeda iyo dadkoo iscisho waayo maxaan ku rahdaa inay wadadaas ay wax ka qabsadaan maxaan ku rahdaa ku fikir waaye laakiin dadku waxaan jecelnaa inaan hadda baraarujino iskooda wax u qabsadaan wadadana iska hagaajiyaan anagana garabkoodaana waa u dhaaranay inaan magaaladan aan bedelno kitaabaan gacanta u gelinay inaan maxaan ku rahdaa aan garab istaagno aan la shaqeyno waxaan awoodno oo naf iyo maleebo diyaarana insha allah haduu lacel waa tahay xildhibaanka aad ay umahadsan yahay markana aqooyahan cabaas maxay tahay muhiimadda ee bulshada ku nool xaafadda horseed ay u leedahay inay helaan aargo la mid ah tan ku taala xaafadda antiwadaag
markale cabdulya aada umahadsan tahay horta argada xaafadda horsheed ku taalo iyo argada xaafadda antiwadaag ku taalo waxaa jiro farqi yar oo udhexeeya argada horseed ku taalo waxay noqon doontaa saan jeclahay argadii ugu horeysa oo iskaashi bulsho lagu dhisay inkastoo argooyinkan ay hormuud iyo somtel shirkado waaweyn ay ka qayb qaateen ama ay dhiseen argada ku taalo xaafadda antiwadaag xaafadda horseed argadaas waxaa lagu soo xasuusan doonaa inay tahay boqolkiiba boqol iskaashi bulsho inay tahay oo shirkadaha waaweyn oo kale aysan gacan ka geysan maamulka uusan gacan ka geysan oo dadkii iskood ay u dhiseen marka waxaan rajeynayaa argad taariikhiya inay noqon doonto hadduu ilah yirahdo waa tahay aad ayuu mahadsan yahay markaana aqoon-yahan cabdiraxmaan waad maqlaysay gudoomiyaha ururka horumarinta dhallinyarada degmada jowar waxa uu ka dhawaajiyey inaysan jirin cid garab idinku siisay dib u dhiska waddooyinka haddii aysan jirin cid garab idinku siisay sidee u bilowdeen inaad samaysaan dib u dhiska waa guddoomiyaha aad u mahadsan yahay sida uu sheega waaye wax ka duwan ma jiraan keliya waxaan rabaa waxaan u sameynay inaan sheego waxaan ka hadlayna waxawaaye waa iskaashi bulsho iskaashi bulshada haddaad maqashana waxawaaye dadweynaha oo isu tegey haddii ahaa le dad dhalinyaro ah haddii ahaa lahaayeen maxaan ku dhaha dad odayaal ah odayaal dhaqameedyo ah culmaawadiin ganacsato intaasoo idil iyo haweenkii oo ku jiro intaas ayaa waxaan ku sameynay wax la yirahdo abaabul iskaa wax u qabsho u qabso dadkani waxaa waaye qof horumar diidaya ma jiro ee waxay u baahan yihiin keliya dadka in la tuso si saxa in loo hogaamiyo oo aragtidooda la mideeyo wax daqli hadda oo meelo kale aniga aan oo maamul aan wax weydiisan ma jirto cid yani iskeed inay isku soo celqaanto anaga noo timidoo shaqaa qabanaysiina intaan kusii qabtana dhahdana ma jirto marka waxaan rajaynaynaa inaan unaga dadka abaabulno bulshadii aan isku toosino waxaana ballan qaadaynaa wix alaalo wixii hadda oo nolo keenay inaan si la yidhaahdo kalsooni ah oo hadda si aa hore u sheegay credibility nimo inaan ku qabano oo ah yacni kalsooni inay meesha timaado waana nolol qabaa kalsooni sidoo kale waxaa jiro waxa la yidhahdo accountability guddiyaan leenahay tiam ayaa maxaan ku idhahdaa hogaano hogaamiyo in wixii maxaan ku idhahdaa la sameeyo isla xisaabtan shay weliba oo ummad laga soo qaaday oo bulshada laga soo qaaday meel alaala meeshuu ka yimid iyo meeshuu ka baxayeyne waa la yaqaana wax transparency ayaa imaanayo si shafaafiya ayaan wixii ku wadnaa waxaan leenahay tiam oo odayaal ah oo maxaan ku idhahdaa ummadda galo wax ka soo ururiya iyo tiam maxaan ku idhahdaa shaqooyinka oo technicalka ah haddii ahaale haddii howlo la kala diraayo haddii shaqaale la kala jihaynayo haddii shaqaalihii howsha ay qabanayeen haddii gunoon la siinaayo dadba waxawaaye wax kasta waxay noo leeyihiin balaan ayay noo leeyihin qorshe ayay noo leeyihiin qorshaha markaasay hore u sheegeen asxaabta iga horreysay a b c ayay kala leeyihiin haweenka waa isu nimaanaa maqribti camal aan isu imaanaynaa biri shaqadii la qaba lahay ayaanu ka tashanaynaa sidii loo qaba lahay ayaan ka tashanaynaa dadkii qaba lahay ayaan ka tashanaynaa marka waa si nidaam ay howsha noogu socotaa wax alaalo wixii aan soo qaadnane si sax ayay meel saxa ayaan ka soo qaadnay meel sax ayaanu ku bixinoonaa dadka ayaana ka qaadnay oo deegaanka ah haddii aalen kuwa banaanka jiro dhalinyaro anaga nala midka ah oo asxaab aan ahayn iyo dad ganacsato ah oo joogo xaafadda horseed intaas ayaan ku ayaan si ka aruurinay jeebkeena iyaana wax waliba ka bixina insha allah waa tahay markaana guddoomiyaha gudoomiye maadaamaad guddoomiye ka tahay ururka horumarinta dhallinyarada degmada jowhar islamarkaana ay jiraan hay-ado taageero dhallinyarada sida kuwa si isxulqaan ah wax u dhiso iyo dhallinyarada kale ee xirfadaha kala duwan mala xiriir mala samaysay si taageero ugu fidiyaan dhallinyarada u diyaargarowday inay horumariyaan xaafadda horseed sidoo kalena ay wadaan dadaalo ay ku horumarinayaan degmada jowhar waa mahadsan tahay ururadan oo civil society-ga horta waxay ka baxsan yihiin ururada dawliga war reality-ga wax ay u samaysan yihiin waxaa waaye inay bulshada baahayaha jira ay ogaadaan dhibaatooyinka ka jira dhexdooda intii ay xal ka geysan karaanna ay ka geystaan wixii ay xali waayaanna ay dib ula laabtaan tusaale ahaan ay u qareemaan advocacy uga sameeyaan sida hay-adaha ka shaqeeyo waxyaabahaas oo kale runtii annaga waa samaynay weliba ururadii qaar aan isku sii xirnay waxaan rajeeyaha ilaa hadduu yiraahdo in noola soo jawaabi doono annaga hadda hay-ad gooniya oo wadooyin dhisto iyo wax aan si gooniya aniga u taarget garayna ka ururahaan ma jirto laakiin waxaa jiro hay-ado yacni noocyo kala duwan bulshada u kaabo ayaga naftirkoodaan markaa dee waxaan kala hadalnay ama codsi aan u dirnay war bulshadan in sidaan ay tahay e, qaabkaana ay wax ku dhisayaan e, maadaama hay-aduhu ay yihiin hay-ado bulshada wax u qabto soo dhex galanaya inayna ka maarmi doonin inay shaqadan ay qayb ka naqdaan e, wax hadda noo soo jawaabo ma jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa weji ka weji inaan u qaban doono way joogaan magaalada way yimaadaan mar walbo arrintan aan u bandhigi doono waana aaminsanahay inay nagala qayb qooda doonaan maxaa yeeley waxaan ogaa kuwo badan oo sida life peace institute iyo somaali peaceland ayaa kamid ahay fatahaadaha iyo dhibaatada inay hadda kahor ka qayb qaadan jireen meeshan markay biyo galeen oo kale waa u qareenay degmada iyo maamulkana waa ogyihiin in xataa ay u tageen oo shidaalka lagu bixiyahayay biyihii ay qayb ka ahaayeen intaasna waxa gaarsiiyey oo ogeysiiye waxay ahaayeen ururada civil society-ga oo ayaga sida gaarka ula shaqeeyo waxaan rabaa marka inaan kuu sheego eh, dowlad maydan caawis sidee wax kugu suurta galeen horta dhaqaale tiro badanaan baxay alxamdulilah ilaah mahad ku leh laba guddi aan dhisnay guddi ganacsataha oo gudaha nooga shaqeeyaan dhisnay guddi kaloo dhalinyaraha oo dibadda nooga shaqeeyana waa dhisnay xildhibaanka hogaamiyaha ee guddigaas kan south africa jiro kan maraykan jiro kan kenya jiro cid walbo kuwa hanti wadaag joogaa qaaramaad dhiibe micnaheeda ma aha horseed keliya inay wax dhiibayeen mana u samaysna liannahu horseed waa goobta wax laga qabanaye u qareenka ay u qareemeen iyo dadka u istaagay oo hanka leh waa horseed ilan goobta wax laga qabto waa laakiin ima contributionka marka la yirahdo contribution cid walbaan ka rabnaa waxaan rabaa sidoo kaleente ee in weli hawsha ay socoto baraarugina oo noo socdo aad iyo aad aa u mahadsantaha waa tahay aad ay umahadsan yahin guddoomiyaha markana xildhibaanka xildhibaane marka laga soo tago abaabulka ee horumarinta degmada jowhar oo ay dhallinyaradu si isxilqaan ah ay u wadaan ma jiraan dadaal aad wato kaa oo aad kooramka golaha deegaanka degmada jowhar horgeynayso in la taageero dhallinyaradan Ha, waa waa mahadsantahay weriye Een, waa sax waaye waa ii qorshaysan yahay qorshahaas waa kalfadhiga ugu horeeyo oo furmi doono maxaan ku rahdaa golaha deegaanka waa horgey doonaa ajendahaas waana maxaan ku rahdaa ii qorshaysan tahay waana hadda horena waana waa geeyey maxaan ku rahdaa in wax laga qabto xaafadaha een, degmada jowhar waxaa ka mid ahaa qashin lagu shubi jiray een, inta udhexayso een, buundada iyo xaafadda horseed inta udhexayso golaha deegaanka horgeeyey walaa weyna ka jawaabeen maxaan ku rahdaa waxbaa laga qabtay waa la hagaajiyey inkastoo shaqo ay noogu dhiman tahay waa haddana howl howl badanaa laga qabtay haddana waa ii qorshaysan tahay inaan maxaan ku rahdaa golaha deegaanka baarlamaanka aan horgeeyo aan maxaan ku rahdaa sida bulshada loo maxaan ku rahdaa loo sii dardargeli lahaa lala shaqay lahaa waa tahay ugu dambeyn cabaas dhallinyarada iyo bulshada kala duwan ee ku nool magaalada jowhar baaqa aad u jeedinayso Een, cabduli waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dhalinyarada ku nool degmada jowhar afarta xaafadood ay ka kooban tahay Een, waxaa hadda howsha aan ka qabanayna waxay tahay xaafadda horseed laakiin contributionkan waxaa ka qayb qaatay dhalinyaro kasoo kala jeedo een, xaafadaha buulashiiq kulmis iyo hanti wadaag taasi waxay ku tusinaysaa in ummaddu ay diyaar u tahay inay wax qabsato in degmada ay horumariso iyo guud ahaan gobolka inuu horumar ka samaysmo laakiin ay yar tahay ee, baraarujintii ama ama baraarujinta ay yar tahay marka dhalinyarada xaafado ee, dhalinyarada ee, afarta xaafadood aaday u mahadsan yihiin haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ku sugan hadda magaalada oo degmada joogo iyo haddii ahaan lahaayeen kuwa ka maqanba aaday u mahadsan yihiin aaday ugu qayb qaateen taasina waxay tusinaysaa een, in dadku diyaar ay u yihiin in iskood waxay u qabsadaan Ee, midda kale waxaan rabaa inaan badsi u jeediyo maamulka maadaama dhalinyarada guud ahaan dhalinyarada degmada ay yihiin dhalinyaro firfircoon raba in degmo degmada ay horumariyaan in maamulka ay ka faa'iidaystaan dhalinyaradan caaboon waa aragnaa isteedyada kale horumarka ka socda iyo magaalooyinka siday u dhismayaan haddii tusaale aan usoo qaato magaalada beedhabo waxay u dhismaysaa si aan caadi ahayn Ee, maamulkana garab ayuu ka geystay ugu yaraanna bulshada waa ay kabaysaa ama hankii oo waxqabad ayay leeyihiin marka maamulkan waxaan ka codsanaynaa in dhalinyarada ay ul yeeshaan insha allah waa tahay aad ay umahadsan yahay markana aqooyaan cabdiraxmaan ugu dambeyn fariintaada aad u jeedinayso bulshada Eh, aada u mahadsan tahay wariye timcadde Eh, waxaan rabaa baaqiyga wuxuu ku salaysan yahay in- in bulshadu ay noqoto kuwa isku tashta oo ka qayb qaata horumarka eh, magaalada jowar En, sidoo kale waxaan u jeedinaa inay sameeyaan en, ay ku dadaalaan eh, nadaafadda nadaafadda waa aada muhiim u tahay En, xilliyada roobabka oo kala waxaa la sameeyaa en, musqulihii oo kala eh, ayaa de- biyihii lagu waxeeya xafaayado wax la yidhaahdo ayaa ma- magaalada iska dhex yaacsan En, annaguna waxaan ka shaqaynaynaa bilicda magaalada ka shaqaynaynaa bilicda magaalada keliya maahan in la sameeyo waddo in la dhiso keliya maaha waxaa waaye muhiimadda in waddana la dhiso maxaan ku rahdaa nadaafaddana lagu dadaalo sidaa ogsoonnahay nadaafad darrada waxaa ka dhashta curada cudurro aad u fara badan sida mararka oo uu jiro roobabka oo kale ah haddii xafaayadaha iyo qashinka magaalada layskaga dhex yaayo waxaa ka dhalan karo waxa la yirahdo cudurka koleeraha ka dhalan karo waxaa kale waxaa faafayo koloriya faafayo tifowga faafayo cudurrada loo yaqaano ee communicable disease ayaa aad magaalada ugu badanayo marka haddii ay magaaladuna ay noqoto mid maxaan ku irahdaa yani nadaafadeeda xun tahay bulshaduna waxaa waaye xanuunada ku badanayo haddii xanuunada ay badaan dadka dhalinyarada waxaa waaye cudurradii ku dhacayo ee wax la horumar ma jiraayo marka haddii qof xanuunsan horumar ma kama shaqey karo marka guud ahaan waxaan leeyahay bulshada ee ku dhaqan magaalada jowar yacni inay gacmaha isqabsadaan ee isku tashtaan ee qof weliba maxaan ku irahdaa tilaab haddii uu qabo karo tilaabtaasi uu qabto horumarka waxaa waaye wuxuu ku yimaadaa wadajir ayuu ku yimaadaa gacmaha wadajir waxaa waaye horumarka uu ku imaan karaa qof keligiis wax qabsan kara ma jiro Een, haddii laba guri oo iska soo horjeedo qof weliba maxaan ku rahaa labaga meeloo ganacsi ah oo iska soo horjeedo haddii hortooda ay yacni dilaacsan tahay ay bohol ay ku taalo hadduu qofkan laba tilaag oo ka sameeyo laba tilaag kale oo ka sameeyo horumar ayaa la sameeyey marka waxaan leeyahay een, garbaha la isqabsado horumarka laga shaqeeyo Een, insha allah maamulkana waa idin taageeri doonaa
waa tahay aad ayuu mahadsan yahay markana guddoomiyaha ururka dhallinyarada horumarinta degmada jowhar shariif fariintaada aad u jeedinayso bulshada waa soo kooban waxaan leeyahay bulshooy waxaan ma wada leenahay bulshada deegaanka ay ku nooshahay Eh, hadday tahay waddo garooman iskuullo isbitaallo waa waxyaabaha bulshada ay leedahay hadday dowlad baxda xataa wadadan waa alle iskoolada waa aalayaan bulshadina waa joogaya micnaha system kale haddii lasoo dhiso dowladeed wadadii waa taala cid walbo siyaasiya ma aha waxaan la hadlayno waxaan la hadlaynaa bulshada waxaan waa wada leenahay aan quruxsano anoo ka bilaabaya dhalinyarada horseedaan leenahay hanti wadaagaan leenahay kulmisaan leenahay buulo shiiqaan leenahay guud ahaan waxaan leenahay shabeellaha dhexe iyo hirshabeelle in la midoobo weli waxaan aaminsanahay in platforme aan sameyno oo dhalinyarada ah oo ilina midaya ka hor islayn isku aragti laga dhigo insha allahu tacaala inta hadda joogtana dadaalo noocyo kala duwanaan wadnaa mideynta dhalinyaradan wadnaa iskaashiga wax wada qabsigayaan wadnaa waxaan wadnaa inay leeyihiin weliba go'aano dhalinyaradan oo masiiriya maadaama deegaankan lagu dhalay ayaga ay wax ku dhaleen ku wax barteen ay ka shaqeeyaan hadda qaarkood qaarkoodna ay baagamuuddo ku yihiin waxaan rabnaa inaan isfahansiino keliya waxaan deegaankan iyo dadkan inaan anaga leenahay cidda maanta dhaqaaqi karto hooyaday anima dhaqaaqi karto adoogay ma dhaqaaqi kariyo sare lixdamaaday ku jiraan macnaha waxaan aaminsanaha dhalinyarada kaloo waalidkoodna inuu saas yahay marka maanta yaa dhaqaaqayo dadkii deegaanka u danayhayo waaye annaga waaye iyo idinka bulshooy aan iskaashanno qalbi saafi ah waxyaabaha laysku caraaday waxa ma jiraan waxaas waxaa la ogaada bulshada waxa ay wada leedahay iyo iskaashiga iyo niyad wanaagga in wax lagu wada naqdaa la ogaaday taasaan ka rajaynaa bulshadayna waa aaminsanaha insha allahu tacala annagana waa ka shaqeeyaynaa
waa tahay aad ayuu mahadsan yahay markana ugu dambeyn xildhibaan ismaaciil fariinta aad u jeedinayso bulshada ku nool afarta xaafadood ee degmada jowhar waa mahadsan tahay fariinteedu way kooban tahay nuuriye fariinteedu waxaa waaye dhalinyarada afarta xaafadood waxaan maxaan ku rahdaa baaq u dirayaa inay ka shaqeeyaan dib u dhiska degmada nadaafadda wax wada qabsashada iyo amniga inay ka shaqeeyaan inay ka shaqeeyaan waxaa waaye dhalinyaro waa ogtihiin wadankan waxaa bedelay saddex iyo toban dhalinyaraa bedeshay gumaysigii ka saartay maxaan ku rahdaa dowladdan hadda aan ku nool nahay kasoo bilaabatay dhalinyara kasoo bilaabatay waxaan kaloo baaq u diraa dhalinyarada awoodo ama xooga ahaato ama xi- maxaan ku rahdaa ama maxaan ku rahdaa ama xandha ahaato inay ku garab istaagaan dib u dhiska degmada meel kasta ay ka socoto hadday horseed ka socoto haddii hantiwadaag ka socoto haddii buulasha ka socoto iyo haddii kulmis ka socoto waa waxaan leeyahay waxaan wada qabsano anoo nafteeda ka bilaabaya dhalinyarada ka mid ahay guud ahaan barnaamijka doodda qaybtiisa labaad aynu kaga hadlayna dib u dhiska xaafadda horseed waana keentaa intaa barnaamij ceynkana kulaan kulmi doono sida ayuu ammaane allah
saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahaadiyo daar kala ku siirayo sunta kuwada sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku saharahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay